nafaqadaradu waa xaalad halis ah oo dhacda marka uu qofka cuno cunno taasi oo aan ahayn xaddiga nafaqada saxda ah ee jidhka uu u baahan yahay dhakhaatiirta ayaa inta badan ka digta halista caafimaad darro iyo saamaynta ka dhalan karta nafaqadarrada haddaba waa kan doctor cabdi xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta deegaanka dobley oo ka warabixiyey saamaynta caafimaad ee ka dhalan karta nafaqadarrada isagoo sidoo kale sharaxaad ka bixiyey cunooyinka laga helo nafaqada nafaqo waxaa la yidhaahdaa qofku in uu helo wax dhammaystiran cuntooyin dhammaystiran oo isku dheelitiran marka uu helaa waxaa la nafaqo nafaqo darana waxaa la yidhaahdaa markii uu waayo cuntooyin isku dheelitiran ha uu waayo laba nuuc in ay jira qabatay oo qaada waayo raashinkii iyo inuuba waayo awood ama dhaqaale amase meel laga heli karo uu ka waayo nafaqa daro waxaa waayin semberi waxay u badan tahay dhulkeenna dadka oo buurka ama dadka oo fuqarada ah liito oon aan heli karin goobo nafaqayn amase si dadban u hela raashinkii marna helo marna waayo ayay ku badan tahay nafaqa daradu marka waxaan rabaa inaan nafaqada aan wax yar ka taabto si ay dadku bal u fahmaan meesha laga haysto inay tahay nafaqadii inay heli karaan inay heli karin nafaqo sideeda waxa waayin waa cilmi la xiriiro cuntada iyo xiriirka ay la leedahay caafimaadka waxayna door muhiim ah ku leedahay koritaanka jirka sidoo kale nafaqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu ku koro jirka bili-aadanka wixii marka gurigii iridiisiiyo ku yaalin mar kastaa la heli karaa qiimaha ugu raqiisana lagu heli karaa dadkeenniina waxawaaye canjeero toban xaba ama soddon xaba ama afartan xaba oo la dubo oo carbonhydrate ku filan oo wax kaloo lagu dara ayna jirin iyo bariis iyo basto oo ayakana percentage kasoo galaa brotiinka ama safdufaan kasoo galaa la yaqaano ayay waqtiga iska lumin number kow raashinka dalka waxyaalo badana ku jiro sida digirta muhiin qudaarta waa muhiim qudaarta dadku inay cunaan ay ka weliba ka badiyaan waxaan kula tali lahay hilibka inay ka badiyaan qudaarta cunitaankeeda maadaama ay faa'iidada iyo isku dheelitirka jirka uu soo galaa sinbir qudaarta uu soo galaa saasaan dhihi lahaa talada intaas sii lahaa